bismillahirahmaaniraxiim horta safarkaas ra-iisulwasaarihi noo sheegtay waxa weeye waa waa safar la filaayey oo ka mid ahaa booqashooyinkii oo carada ku marmarayey ra-iisul wasaaruhu carada ku marayey kama duwana safaradii hore oo ra-iisul wasaarayaashan ku imaanayeen ama madaxdii hore ku imaanayeen buu lamid yahay inkastoo ay bilaabeen xukuumaddan weji kale oo kiisaa ka gedisan oo runtii aan loo baahnayn in la yidhaahdo gobolba marba khamiis shirha lagu qorto taasoo aada iyo aada u keenaysa dalka maaragtay dhaqaalahaan faraha badan iyo diyaaradahan safarada badan oo lagu bixinayo meeshii dalka arrimihii bulshada wax loogu qaban lahaa ama caafimaad ha noqoto ama ha noqoto maaragtay isbitaal ha noqoto ceeligeed ha noqoto waxbarasho ha ahaato wadooyin dadka loogu waxeyn lahaa ceelbiyood loogu waxeyn lahaa in safarkii laadada la yidhaahdo waxaa kusoo baxday maryan iyo barbaa kusoo baxday taasuna waxay waxay lamid tahay sida dadka siyaasadda odorasa iyo dadka siyaasiyiinta iyo dadka maaragtay dhaqaalayahankaaba intuu ay ku macneeyeen in ay tahay musuqmaaqsiga qarsoon oo dawladdaana waxay markasta ku andaxootaa musuqmaaqsiga baan la dagaalamayna marka waxaad moodaa musuqmaaqsiga iyagu la dagaalamayeen inay iyagu si gudan u isticmaalayaan oo ugu shaqaysanayaan dhaqaalahan faraha badan oo diyaaradahan faraha badan ku baxayana ay tahay lacagihii canshuurihii dadka laga qaadayay marka taas taasa un dadku maaragtay aragti badan ka bixiyeen laakiin booqashadan kaleeto ra-iisul wasaare uu ku imaanayo ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed wax kasta ha ahaadeen wuxuu la mid yahay safarkiisu madaxdii ka horreysay ama ra-iisul wasaarishi ka horreysay oo gobolada soo booqan jiray ama buntland soo booqan jiray marka wax cusub taas maaha marka aad baan aad baa dadku usoo dhaweynaya in xukuumaddu ay tagto goboladii ay tagto dadkii la isdhex galo waxyaabaha maamuladu tabanayaan iyo faraha badan oo ay ka tabanayaan dowladda dhexe in laga wada hadlo taasuna waa mid meesha ku jirtay waa yahay muhiimadda weyn baa laleeyahay safarkiisa waxay ahayd dhagax dhigga takada garaacad taasi uu ka cudur daarto uusan aadin arrintaasi maxay keeni kartaa ma kalifi kartaa
horta arrintaas runtii xaqiiqa dhabta marka laga hadlo arrin aad aada waxa weeye oo markii si dhaba loo fiirsho kala fogaansho dawladaha maamul dowlad goboleedyada iyo dawladda dhexe mugdi way soo kala dhex gelinayeen ra-iisul wasaaruhu isagu qalad qalad waa leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qalad qalad waa leeyihiin maamulka puntlandna qalad waa leeyihiin marka ra-iisul wasaaruhu maadaama madaxweynuhu soo diray oo isimadii ka ballan qaaday in dekada garaacada la dhagax dhigayo oo adugu wax ay qaadanayso laga yaabo soddon daqiiqo inay qaadato saacadihii u dambeysay inuu ka cudur daarto haddi halkaa waxaa ka muuqata tabardarida kow tabardarida dowladda federaalka halkaa ka muuqato dhibka ugu weyn oo nimankan culayska ku saaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cidda culayska ku saartay waxa weeye shaksiyaad deegaanada puntland ka soo jeeda oo ama siyaasiyiin ha ahaadeen ama odayaal ha ahaadeen iyo xildhibaanadii federaalka soomaaliya oo dowla puntland ka soo jeeday meeshay dadkooda wax u qaban lahaayeen meeshay ku dhiirin ku dhiiran lahaayeen oo oran lahaayeen meesha wax nala ku qabto oo hormood u noqon lahaayeen inay ugu wen yihiin xildhibaanada federaalka oo deegaanada puntland laga soo doorto ay ugu wen ugu weynayeen culays ay ku saareen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii cadaadis ay ku saareen ujeedkooda aan la garanayn aadna maaragtay u cabsi geliyey madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii cabsi u geliyey marka qaladku dhan kasta waa ka yimid qaladka ugu weyn boqolkiiba toddobaatan wax boqolkiiba toddobaatan xildhibaanada deegaanada puntland kasoo jeeda iskale waa arrintaa ka dambeeyey iyo siyaasiyiintooda waayahay boqol boqolkiiba labaatan boqolkiiba labaatan waxaa iskale madaxda dhexe oo qaymeyn kari weyday oo oran weyday meeshaan maamul baa ka jira madaxweyneha ka jira markay isimadii isime iyo odayaal iyo xildhibaano iyo markay dhegaysanayaan sida wararku soo sheegayaan oo ayaga iqirayaan ay dhegaysteen maxay u dhegaysan waayeen madaxdii meesha xukuntay puntland waxaa xukuma madaxweyneay leedahay gole wasiiray leedahay waxay leedahay xildhibaano ay leedahay ayaga in la dhegaystan waay cilada kale oo mas-uuliyiinta kale puntland leedana waxay ahayd inay yidhaahdaan anagu wadanka annagaa madaxweyne ka ah annagaa xukuna annagaa ra-iisul wasaare ka ah annagaa dalka u tagna haddaana ixtiraamooda ixtiraami mayno marka khaladaad badan baa jiray marka labada dhanba dhan kasta dhinaca maamulkooda khaladka qayb buu kuleeyahay dowladda dhexaana khaladka qayb bay ku leedahay laakiin mas-uuliyiinta dowladda dhexe cidda culayska ku saartay oo kuba oo cagaha dhulka ugu dhifatay oo ay ka baqeen ilaa meeshaana dii ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu madax adeegaha nooshinaa ka yaalo cagaha dhulka lagu dhifana kursoo ilaalsanaya marka arrintu halkaasay taallaa shacabkana waxaa fiican inaan runta laga dharin oo loo bayaaniyo meesha dhibaatadu ka timid laakiin waxaan aada ugu ugu rajo weynahay garacad inayna hanqaraara laguma dhutiyo in dakadaasu dhismaysaan aaminsanahay waayahay waxaan kaloo raba inaan kaa weydiiyo inta badan xildhibaanada federaalka ah waxay u badan yihiin wasiiro oo xildhibaanada baarlamaanka badana waxaa lagu arkaa in wasiiraa u badan yihiin arrintaasi ka waran iyada sideed aragtaa maxaa ka dhalan karaa lasdhihi karaa iyada laftirkeeda xildhibaano qaranka ka tirsan in wasiiro laga dhigo maxay keeni kartaa horta wa waxa weeye waa arrin horta ayaan darro ah shacabkii soomaaliyeedna maanta waa arkaa caalamkiina maanta waa arkeen in boqolkiiba toddobaatan iyo afar waa beriya wasiirada golaha xildhibaan golaha wasiirada boqolkiiba toddobaatan iyo afar waa xildhibaano halkaa waxay ka turjumaysaa tabardarrada mas-uuliyiinta dalka gacanta ku haysa inayna awoodi karin oo ayna oran karin siyaasiyiintii dibadda joogtay aqoonyahankii dibadda joogay oo aan xilka haynin oo maaragtay wadanka joogay inay dalka u dhiibaan waxa ay waxa u samaynayaan waxa weeye waa dantooda gaarka ah oo nooshin aan idinka keenin inay xildhibaanadii boqol boqolkiiba toddobaatan iyo afar ee ka dhigan goriga wasiirada waana arrin runtii aada looga naco halkaa waxaa ka cad maamul xumada hay-adda fulinta halkaa ka timid see wada shaqaynayaan marka mar haddii boqolkiiba toddobaatan golihii wasiirada ay yihiin sidee horta loo wada shaqaynaya maxaa yeelay hay-addii fulinta yaa la xisaabtamaya wax allaale waxay sameeyaan heshiisyo caalamiga ay soo gaaraan wasiir cid la xisaabtamaysa male ciddii la xisaabtamayd oo wada baarlamaankii wada soocan wasiir kasta wuxuu leeya maano xildhibaanaad ii yeeraysaa ila xisaabtamaysaa marka khaladaadka horta ugu weyn waa halkaas weeye dawladduna meesha hadda ay ka ragaasan tahay oo ayna ka socon karin oo laga yaabo hay-adihii deeqbixiyaashu inay boqolkiiba boqol ay joojiyaan dhaqaalihii ay bixin jireen ay joojiyaan maxaa yeelay cid lagu armida male cid la xisaabtamaysa ma lahan nin walba ra-iisul wasaarihii jeef dalkiisa wuxuu ka arkay halkaas in dan ugu jirtuu ka arkay oo cid la hadlaysaa jirin cid la xisaabtamaysaa jirin corruptionka iyo musuqmaasuqa ragaadiyey dawladda ragaadiyey cid aan la xisaabtamaysa ayna jirin nin maskiin oo meel fadhiya leeyahay dembi baad gasho oo baradda laga tuulayo marka halkaa waxaa ka muuqata dawladdaanu inay noqonayso dawladdii ugu tayada xumayd oo ugu tabarka darnayd inay noqonayso oo sharci dejintii iyo fulintii hal go-aan wada qaateen oo sharci dejintii hay-addii sharci dejinta meeshii laga rabay inay iyadoo hormariso oo xisaabtan geyso oo waxaa dalka ka khalkan tilmaanto wixii oo dhan dib inay hay-addii fulintu la wareegtay oo cid la xisaabtamaysa ayna jirin baarlamaankii waan aragteen oo bishii afraadba hadda si bishii shanaadba hadda madaxa la galay oo xiran yahay macna darro ku xiran yahay waa la kala diray iyadoo sana laba sano dhamaysan oo hadda sanadkii labaad gabagaba u yahay marka shacabka soomaaliyeed taasaa ogaadeen sida aad aragteen oo waxaa ka dhabaa garacad loo baabiinayo dekadeeda inaynan dhismin baa wax walba waxaa la rabaa nimankaanu meel kasta inay soo afjaraan oo marka hore dadka ay isaga dhigaan malaa'ig isaga dhigaan marka shacabka soomaaliyeed waxaan ku doorinayaa meel kasta ay joogaan waa inay kala saareen dowladnimo iyo daalka la yidhaahdo saaxiibtinimo iyo reer hebel baa meesha madaxweyne ka ah taas waa in la kala saaraa middaa haddaan la kala saarin dhibaatayda dalkan wixii lagu soo maray waa la ogaa meeshii laga soo ceshay waa la ogaa marka inaan dalkaan hoos loo celin si ilmo gurguuranayo aan hoos laga celin oo khaladaadka la tilmaamo oo shacabka soomaaliyeed arkaan war xaggee dowladnimadii ku socotaa inaan meel cidlaha oo waxba oolin la isaga sacbiyan waa ayaan darro weyn
waa gartay arrinta ugu dambaysa raba inaan ku weydiiye waxa weeye amnigii dalka faraha ayuu ka baxay siyaasiyiinta qaar sida ay sheegeen ama sida aad adigu aaminsan tahayba xalay u dambaysa qarax baa dhacay inta badan dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay reer puntland bay u badan yihiin oo arday ay ku jiraan arrimahaasi iyo amnigii dalka inuu faraha ka baxo iyo wasiirkii amniga oo sheegay in ciddii ka hadasha jidadka xiran wadooyinka magaalada oo ciidamada amnigu xireen inay al-shabaab yihiin sideed u aragtaa laftirkeeda ood uga hadlaysaa
horta arrintan hadda xala dhacda u dambeysay shacab soomaaliyeed oo badan baa ku dhintay oo runtii in la kala saaro aan u baahnayn oo maaragtay ama puntland ha kasoo jeedeen ama gobolada kale ha kasoo jeedeen qof kolley waxa dhintay waa shacab soomaaliyeed nimankaana waxay dabeecad ka dhigteen mar allana markii meel qarax ka dhaco ama dhibaata ka dhacdo waa soo absaray waa ka hortagnay halkaa waxaa ka cadinayna aqoon ba u lahayn hay-adaha amniga sida loo sugo sida shacabka maaragtay loo kasbado sida maaragtay amniga qaymihiisu yahay iyo sidu yahay midna iyo wax walba ka hortag markay leeyihiin waa soo afjirnay waa ka hortagnay waa fashilinay haddii hal qof kaa dhaawacmo mid dhinta iska dhaaf hal qof hadduu kaa dhaawacmo ama hal guri kaa gudto dhibaato weyn baa ku gaarta lama fashilin fashilaad macnaheeda waxaa la yidhahdaa cadowgin intuusan kilaalo qaadin inaad ka hortagtid oo meelaha joogan ama soo burburisid ama wax dharax waxyaheeda aad ka hortagtid maanta fashilaad la yidhahdaa amnigu runtii aad iyo aad buu boqolkiiba sagaashan hoos buu usii socdaa maxaa yeelay hay-adihii amniga oo tayada lahaa oo la tayan lahaa baa waxaa laga darbiday mid kastaba yimaada waxaa yaha saaxiibtino kanaa kuusoo loobingareeyin kanaad reer isxigtaan kanaad saaxiib tihiin kanaad saaxiibtimo lagugu keenay maamul goboleed soo ordaweyla haddaaba hebel taliyo ciidan iga dhigin ama hebel ada wax iigu dhiibin kalsoonidan kaala noqonaya horta taa dowladnimo lagu noqdo horumarna laguma gaaro waa ka waa ayaan darada dalka maanta haysata taas waxa weeye amniguna haddee maalin kasta waad aragteen oo intaa qaraxyaa dhacayo boqolaal qof baa la dilaayo hal qof looma soo qaban sababta aan loo soo qabanna waad dareemi kartaan oo dad u tababaran ama saraakiil u tababaran waxaan aqoon ulehayda amniga aqoon ule ayna jirin nin jeclaysi iyo saaxiibtinimo loogu dhiibay aqoon ayna ulahayn saraakiishii aqoonta ulehayd oo caalamka wax kusoo tababaratayo wadankii waa dhooban yihiin oo iyagoo jiramaa iyagoo koreela aqoon kasta ay dhooban yihiin waxaad moodaa dadka in laga doorbiday dhalinyaro meelahaas maaragtay loobina iyo ugu wada laga doorbiday amnigu horta halkaasa xaalkiisu maraya allah sahlo dalkan wuxuu u badanyay badbaadu ku baahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay in laga daayo saaxiibtinimo in laga daayo dalkan wuxuu u baahan yahay warsee wax loo qabtaa seebayna horumar u gaarnaa laba kun iyo doorasho meeshii la gaari lahaa oo laba kun iyo labaatanka doorasho meesha la sharayn lahaa oo hadda laba sano ay sii dhammaanayso dowladdaanu waxay ku mashquulshay kow la dagaalan siyaasi waxay ku mashquulshay caburin shacab waxay ku mashquulshay la dagaalan maamul goboleed see maamul goboleedka ula dagaalantaa see u keensataa nin berri adiga kuu loo bangarayn kara see u keensataa taasay horta ku mashquuleen midda labaad oo arrintaan wasiirka amniga horta waxa waa waxa lagu qasbay runtii waa ayaan daro wasiirka amniga bishii sagaalaad laba kun iyo toddoba tobankii wiil wiil la dilay amar buu wuxuu ku baxshay haddaan afartan intiisa lasoo waad casilaya wixii ka dambeeyay dadka xamar ku dhintay ama qaraxyadiiba soo baha ugu badnaadeen ilaa hadda tirakoobka aanu tirakoobnay aanu hayno waa saddex kun iyo laba boqol iyo toddoba qof qof walba hadbadiisu saddex kun laba boqol iyo toddobadaa qof ilaa hadda hal qof oo loo soo qabtay ama hal qof oo loo soo xiray ama tuul laga rabay midna ma jiro haddii wasiirka amniga ama madaxdii dalka ugu sarraysay intaasoo qofoo macno darro ku dhimatay ayna qofna usoo qaban shacabkiina haddaba la kabeedayo oo waddooyinkii laga xiraayo war ninka siyaasigaayoo dalka ka danqaday oo u hadlay oo shacabka caburintaha laga daayo oo idinkoo waddooyinkii xiray oo dhagxaan ku xiray oo ciid ku xiray oo meel kasta ciid ku xiray oo maanta dadku yaqaana nin gurigiisii gari kara uusan jirin uusan jirin kala wareeg kala wareeg wareeg wareeg wareeg kala wareeg baa dawladda loo bixiyey waraadbaa gurigeegan galaya maya kala wareeg caqli male bari baa soo fiiqan intaas hadday hadli waayeen oo dadkaa macnadarada ku dhimanaya ay u nixi waayeen oo amnigii ay ku fashilmeen ninkii yidhi war shacabka sida ha loo dhaamo war amniga saakan maaha laga daayo amniga qaarka kale ha loo sugo war shacabkii hala kasbado war shacabkii yaa waddooyinka laga xidhin haddii ninkii yidhi ma ahayn in la yidhahdo shabaab baa gadaalka riixaya markii ninka ereygaas ay ka soo maxatay oo wasiirka ah horta kow marka hore waxa ugoyeysa aqoon darra ugoyeysa aqoon amni oo aqoon umali waa la iska keensaday labo maamul dowladeed iyo qaab dowlad loo xukumo midna ma yaqaano aqoon isagoon ulahayn isagoo dowladnimo welig arag halkaasaa loo dhiibo amnigiba wuxuu ka wuxuuba u haltaaba hadal in loo haysto marka wasiirku horta arrimaha waa ku fashilmay waxaana fiican ninka wasiirta hadalka uu ku hadlaayo horta inuu ka digsoonaado oo uu ka taxadaro ninka wasiirka ah inuu amnigiis wey marka hadduu dadkiisi u nici waayo oo shacabkii uu amnigiisa u sug waayo annaga u hadalnay annaguna shabaab horta gadaal laga soo riixi maayo balhaase haatee waxaan in badan wasiirka media u marsiiyey haddana kan u marsiinayaa shacabka soomaaliya hana dhegeyseene haddii dadkii siyaasiyiinta ah uu ku tilmaamay oo shacabka ka danqaday oo shacabka u hadlaayay ciddii shacabka u hadasha shabaab baa gadaal ka riixaya haddii madaxweynihii soomaaliya markii siyaasiyiinta ay cadaalis badan saareen shacabkii markay cadaalis badan saareen markii caalamkii la war amnigii amnigiina wax kamaydan qaban dadkii waa la baadiinaya waddooyinkiina shacabku waa ku cilqalatayseen madaxweynuhu intuu garowsaqay uu ka qaaday shacabka yidhi shacabka waddooyinka ha loo tiro wasiirkan waxaan weydiinayaa ilaa madaxweynuhu wuxuu raacay taladii siyaasiyiinta iyo waxgaradku raacaya oo yidhi shacabka ha loo tiro madaxweynahana ma shabaab baa dadaal ka riixay su-aashaas in badan baan wasiirka umarsiiyey ee media umarsiiyey haddii wasiirkaa laga rabaa inuu arrinkaa ka jawaabo mar hadduu siyaasiyiintii ku tilmaamay shabaab baa gadaal ka riixaya madaxweynihii qarankana ma shabaab baa gadaal ka riixaya arrintaasaan markaa rabaa wasiir